الله سر بالخالدين قوي العزم بين العالمين أخ الإسلام لا تجزع فإني أمين قد حفظت لك اليمين على الإيمان والحب اجتمعنا kanaalka wararka alkataayib ayaa baahiyey qaybta saddeed iyo tobanaad ee muuqaalada taxanaha ah ee mashruuca qaybinta sekada xoolaha ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix muuqaalkan oo soconaya qadar laba daqiiqo ee sakimo ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa sidii sanadkan sekada xoolaha loogu qeybiyey deegaanka yaaqbaraaba ee wilaaya islaamiya hebay filimkan ayaa waxaa ka soo muuqanaya xoole aad u fara badan oo uu maktabka diiwaanka sakawaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab siinayo fuqarada iyo masaakiinta deegaankan أخ الإسلام لن أنسى ليال بها يحلو لقاء الصالحين على الإيمان والحب اجتمعنا inta aad ku guda jirto daawashada filimkan ayaa waxay indhaha uga qabanayaan dadka la siinayo sakada xoolaha kuwaas oo ka muuqata farxad iyo reerrayn iyagoona la siiya xoolo isugu jira geel iyo ari qaar ka mid ah dadkii nasiib ku yeeshay inay helaan geel ayaa ka soo muuqanaya filimka kuwaas oo la siiyey shan neef oo geel ah halka qaarna la siiyey hal neef iyagoona aad ugu faraxsan xoolihii la siiyey islamarkaana u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ويناسن مجاهدين قال مساكن انجيب سيشت إن الشغل قالك إلهي وإن قري مجاهدين إسيست إلهي هنجير جير قال الحاج بس سلام عبد الله حاجة بيك ما يلف سوق مجاهدين بيش بيها إن الكوات يا مساكن تقريبيها يا مصيبة هو الذي أنا أقدر قال جيل ما شاء الله مثل سوق كرمه اسمنا آدم محمد زكاوتك ومامور إسلامي dalka qaybsadahay maanta muslimiinta laga qeybayahay dhiirgaal todoba waxay toosta waa faraxsan yahay markanna filimka waxaa ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadkii la siiyey ariga iyagoona la siiyey miisadu shan neef oo ari ah halka kuwo kalena la siiyey shan neef oo ari ah iyagoona dhammaantood u mahadceliyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee dadkii la baxay sakada xasan maxamed xarakada waa maalka iibisaysta maal masaakiinsi lisayso la iibisaysa awa qubkooyni namaasiga toosaa shan riyood dad shirkiinka la aguuna liisaysa faraxa boqolkii boqoloo farax ag iyada on faraxsan yihiin
si fayno eedaan fiican muuqaaladan ayaa ah kuwa taxane ah waxaana horey loo baahiyey ilaa toddobiyo toban muuqaal oo lagu soo bandhigayo mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo lix kuwaasi oo laga qaybiyey deegaaniyo degmooyinka dhac wilaayaadka islaamiga ee imaamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab قرآننا نهجا سماويا يدل الحائرين سر في الخالد